بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام الحجر وحو أفصل يهي حجرك أحكام تيسا حجرك وحل إلى منع التصرف في المال waa qofka duruufo isaga ku dhacay awgeed in laga joojiyo xoolihiisii iyo hantidiisii inuu ku tasarufo oo wax ku soo iibsado inuu sadaqaysto inuu qof u hibeeyo tasarufaadka noocaasa in xoolihiisii laga joojiyo ayaa waxaa la yidhaha xajri waxaana kalifaya asbaab iyo duruufo ku dhacay qofka duruufahaas qofka looga joojin karo oo xayiraadda looga soo rogi karo maalkiisa oo hantidiisii laga xayirayo ayuu sheekhu ka hadli doonaa iyo dadka hantidooda laga xayirayo bal inta cadad ay la egyihiin waalxajru xayiraadda calaa sitatin lix ruux dushooday ahaatay lix ruux hantidooda waa laga xayiraa waa laga celiyaa kuma tasarufi karaan ma sadaqaysan karaan wax kuma soo iibsan karaan qof uma hadiyeyn karaan asabiyu saqiirkii ruuxii saqiirka ahaa looma ogola hantidiisii yacni waaba saqiira see hanti ku yeelan karaa duruq fara badan iyo nidaam fara badan uu ku yeelan karaa isagoo saqiira hanti fara badan aabbihii inuu ka dhaxlaa ka mida walaalkii uu ka dhaxlo hooyadii uu ka dhaxlo ama in lagu sadaqaystay ama in loo hibeeyey yacni duruq fara badan iyo waddooyin fara badan wuxuu ku yeelan karaa hanti uu ku yeelan karaa saqiirku saqiirkaas markaa hantidii uu waalidkii ka dhaxlay ama isaga lagu sadaqeeyey waa laga xayirayaah waxa weeye ma sadaqayn karo qof ma sii siin karo wax kuma soo iibsanayo waxaa gacanta ku haynayo qofka mas-uulka ka ah weligiisa wuxuu doono isaga usoo iibinayo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi wabtalulyataama agoonta imtixaana caruurta agoonta imtixaanka ka qaada xataa idaa balaquu nikaaxa markii ay guur gaaraan inay guursadaan markii ay gaaraan fa in aanastum minhum rushdan haddii aad ka dareentaan wanaag yacni inuu hantidii hagaajin karo oo maalkii iyo ganacsigii uu ku fiican yahay aad ka dareentaan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda markaa u dhiiba markii laga dareemo tasarufka maaliga inuu hagaajin karo ayaa ilaahay yihi hantida ha loo dhiibo marka asabiyu saqiirkiiw waalmajnuunu ruuxii waalnaaw ruuxa hadduu majnuun yahay oo caqligiisiiba uusan qabin isagana xoolihiisii waa laga xayiri xoolihiisii isagana waa laga xayiriyo wax kuma soo iibsan karo ma sadaqayn karo qof uma hibeyn karo wasafiihu ruuxii maangaabka ahaa isagana waa laga xayiri safiihaasoo almubadiru ee ku badraamayey limaalihi maalkiisa badraan ku sameynaya oo ku xadgudbay badraanka waa xadgudubay yacni qofkan safiiha maangaab waxaa loo leeyahay ma ahan inuu caqligiisii wada tegay oo majnuun uu yahay lagalama jeedo safiihnimada yacni safiihnimada waxaa laga waayey waa cadamu salaaxihi fi ddiini waalmaali diintiina kuma fiicna xoolihii tasarufkoodiina kuma fiicnaa lagala jeeda laakiin maangaabnimidu ma aha yacni inuu waalan yahay inuu caqligiisii waayo lagalama jeedo waa cadamu salaaxi fi ddiini waalmaal maal haddii loo dhiibo oo la yidhaaha hantidan bal wax ku samee haddii la yidhaahana wax isaga dhibayuu kusoo iibsanba maalan inuu jaad ku cuno oo kale inuu sigaarkii uu ku cabo oo kale khamradii inuu maaragtaay ku cabo oo kale waxyaalo tumashaahoo zino iyo waxyaalaha inuu maaragta ku isticmaalo oo kale qofkaasa waxaa la yidhaha asafii almubadir limaalihi waa maangaab wey qofka noocaas oo kale ah diintiina aan ku fiicnayn xoolihiisiina ku bixinaya meel sharcigu uusan ogolayn safiiha wasafiihu maangaabkiiu maangaabkaasoo almubadiru ee ku badraamaya limaalihi maalkiisii ku badraamayo xadgudub ku samaynayo maalkiisii wuxuu ku bixinaa fii maa laa yacuudu ilayhi nafcuhu laa caajilan walaa aajilan wax nafci uusan ka helaynin laa caajilan adduunyadan nafci kama helayo walaa aajilan aakhirana aan nafci aan ka helayn wax aakhiro uusan nafci ka helaynin adduunyadana uusan nafci ka helaynin ayuu maalkiisii ku bixinahay qofkaas marka sharcigu wuxuu u yaqaan safiiha la yidhaah waa mangaab mangaab wey marba haddii xoolihiisiiba wax sharciga islaamka khilaafsan uu yani kusoo iibsanayo fayashmalu alwujuuha almuxarama walmakruuha waxaa soo gelaya safiihu lmubadir limaalihi wax karaahiyaa hadduu maalkiisa kusoo iibsanayo xaaraan shardi ma ah xaaraan waaba howlo waaweyn waay taas hadduu xataa wax sharcigu uu karaahiye ku tilmaamay uu kusoo iibsanayo maalkiisii waa mangaab mangaab kaa isagana waxaa weeye xoolihii waa laga xayirahay xoolihii gacanta lagama gelinayo xayiraadaa lagu soo rogi waxaa ka xayiraya haddii qaadi toosan uu jiro oo waddanka uu qaali uu ka jiro qaaligaas ayaa wuxuu leeyahay hantidaadii waa lagaa xayiray marka waxaa la sameynaya qofaa loogu dhiibi qofkaasoo isaga biila oo hadduu dhar u baahan yahay hadduu cunto u baahan yahay hadduu biil u baahan yahay qofkaasaa loogu dhiibahayaa hantida oo laleeyahy qofkaa wuxuu u baahan yahay ha looga iibiyo maadaama uu mangaab iska noqday iyo walmuflisu ruuxii daynoobay alladii mufliskaasoo irtakabathu ay kortay adduyuunu deenyaalo fara badan ay koreen dadka xayiraadda xoolahooda iyo dhaqaalahooda aan loo ogolayn oo laga xayirayo waxaa ka mid a ruuxii deyn fara badan lagu yeeshay deynkaas faraha badanoo lagu leeyahana hanti uu isaga bixiyo ma haysto hantidiisii iyo deynkiisii waxaa batay deynka lagu leeyahaa batay muflisaa sharcigu u yaqaana tusaale ahaan hantidii wuxuu ka haystaa kun dollar deynka lagu leeyahana waa ilaa shan kun lix kun oo dollara lagu leeyahay isagana waxaa la yidhaha muflis ayaa la yidhaha ruuxa noocaas oo kalea isagana sharcigu uma ogolaa xayiraada lagu soo rogi inuu wax soo iibsado oo u wax sadaqaysto oo tabarucaad iyo hibo uu sameeyo looma ogola isagana sababta qofkan loo xayirayo maxay tahay qofkan deynka lagu leeyahay oo hantidiisa iyo deynkiisii waxaanu nidhi deynkiisaa batay wuxuu deynka isaga bixiyana ma haysto ruuxaas sababta xayiraadda sharcigu ugu soo rogayo waxaa weeye lixaqi lghuramaa dadka deynka ku leh xuquuqdoodaa la ilaalinahay dadka deynka ku leh xuquuqdooda ayaa la ilaalin maxaa yeeley kunkii dollaroo dadka xoogaa lagu biyobiyeyn lahaa deynka ku leh kunkii dollar haddii loo fasaxo oo la yidhaaho waad sadaqaysan kartaa waxbaad ku iibsan kartaa haddii la yidhaaho dee dadkii deynka ku lahaa maxay qaadanayaan marka dadkii deynka ku lahaa maxay qaadanayaan haddii kunkii dollaroo hanti uu ka lahaa kunkiiba loo fasaxay inuu iska sadaqaysan karo wuxuu daro u samayn karo waalaslu fi lxajri cala almuflis waxaa asal u ah qofka deynka uu ku dhacay oo deyn kale xayiraadda lagu soo rogayo maa rawaahu daara qudniyu wakayruhu can kacbi bni maalik ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam xajara calaa maalin calaa mucaadin mucaad wuxuu ka xayiray maalahu mucaad binu jabal saxaabigii la dhihi jiray hantidiisii nabigu waa ka xayiray salى اllahu عalayh wasalam wa baacahu wixii xoolihii yaraayoo maal uu haystay mucaad nabigu waa gaday salى اllahu عalayه wasalam fii daynin bisababi deyn deyn mucaad lagu lahaa sababteeda ayuu xoolihiisii u iibiyey rasuulku salى اllahu عalayh wasalam deynkaasoo kaana calayhi calaa mucaad mucaad deyn lagu lahaa sababteedii ayaa wixii hanti uu haystay mucaad oo dhan ayaa loo iibgeeyey oo nabigu uu iibiyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walmariidu qofkii xanuunsanayay mariidkaasoo almakhuufu calayhi dushiisa laga baqaya maxaa looga baqayaa almakhuufu calayhi almowt geeriya looga baqayo waa xanuuno halisaa ku dhacay xanuunada sida qaalibka ah aan laga kicin xanuunada sida qaalibka aan laga kicin ayaa ku dhacay xanuunada noocaas oo kalea qofku hadday ku dhacaan maalan kansarka oo kale walciyaadu billaah ilaahay naga badbaadiyo subxaanahu watacaala xanuunka kansarka oo kale ayaa qofkii ku dhacay waa xanuun inta badan aan laga kicinin xanuunada noocaasa qofka ay ku dhaceen isagana hantidiisa waa laga xayirahay lannahu sababta hantidiisa looga xayirayo waxaa weeye haddii hantidii loo wada fasaxo qofkan wuxuu isleeyahay waad quusatay oo ma noolaanayside shilin bayyaa lagaa dhaxline kulligood waxaad masaajid ku dhisato iyo waxaad sadaqaysato ka dhig ilaa waa qof isla yacni u ekaaday qof quustay oo kale inuu yahay marka qofkan isagana maxaa loo xayirayaa lixaqi lwarahati dadka dhaxlaya xuquuqdooda in la ilaaliyo dadka dhaxlaya xuquuqdooda in la ilaaliyo ayaa loo xayiraya isaga walmariidu qofkii xanuunsanayo mariidkaasoo almaquufu calayhi ee looga baqayay almowtu geeri looga baqayo xanuunsanahayaa maca daalika waxaa looga baqahayaa xanuunkan inuu ku geeriyoodo isagana waa la xayirahaya leanna waxaa weye waxaa dhici karta inuu is yihaaho waad socotaahe maalkaaga oo dhan ba sadaqayso fii maa qadar ayaa laga xayiraa qadarkaasoo saada ka batay cala hulusi saddex meelood hantidiisa saddex meelood markii loo qaybiyo hal meel unbuu ku tasarufi karaa labada qayboodoo kale waa laga xayirahay tusaale ahaan hadduu saddex kun oo dollar uu haysto saddex kun oo dollar hulus meeqay noqon saddex haddii loo qaybiyo hal qayb meeqay noqon waa hal kun halkaas kun sharciguu u fasaxay ama ha sadaqaysto ama masaajid ha ku dhisto ama qof ha u hibeeyo wuxuu doona ha ku sameeyo halkaas kun laakiin labadii qaybood oo kaleoo soo hartay hantidiisa ka mid ah ma ku tasarufi karo lama ogola ilaa waxaa loo xayirayaa xaqul warata dadka dhaxalka wax kule xuquuqdoodii ayaa loo xayiraa walmariidu qofkii xanuunsanayo mariidkaasoo almakhuufu calayhi almowt geerida looga baqayay fii maa qadar ayaa isaga laga xayiraa qadarkaasoo saada ka batay cala hulusi saddex meelood hal meel saddex meelood hal meel waa loo ogolyahay inuu sadaqaysto labadii qaybood oo ka haray waxaa laleeyahay dadaa kaa dambeeya oo ku dhaxlaya xoolaha dadkaa u daayaa laleeyahay hawada sadaqayno dadkaa u daa dalla calaa daalika waxaa tusiyey qofka xanuunsan in laga xayirayo saddex meelood laba meelood hantidiis in laga xayirayo waxaa tusinaya ma rawaahu الbukhaariyu wamuslim can sacd bni abi waqaasin radia allahu tacaala canhu qaal sacd wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi rasuulka ali salى اllahu alيyh wasalam wuxuu ahaan jiray yacuuduni mid isoo booqda caama xajat اlwadaac sanadkii xajat اlwadaac uu nabigu isoo booqday salى اllahu alayh wasalam min wajacin xanuun dartiis ayuu iisoo booqday xanuunkaasoo ishtada bi igu adkaaday jiro igu adkaatu iga soo booqday rasuulku salى اllahu alayh wasalam faqultu waxaa yidhi inii qad balaqa bii min alwajaci xanuun xaggiisa waa igaaray xanuunaa igaaray wa ana duu maalin anna waxaan ahay ruux hantiilo ah oo maal badan ee hanti badan ayaan leeyahay walaa yaritunii mana idhaxlayo ila bnatun hal gabar maahan hal gabar mooye wax kaloo idhaxlayaan ma jiraan afa atasadaqu ma sadaqaysan karaa biuluay maali maalkayga saddex meelood markii loo qaybiyo laba meelood haddaan sadaqaysto ka war qaala laa rasuulku wuxuu yidhi maya laguma ogola maadaama aad xanuunsan tahay oo laga yaabo xanuunkan inaad ku geeriyooto ma sadaqaysanaysid faqultu waxaa yidhi bishatri nis ma sadaqaysan karaa faqaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa maya uma qaala wuxuu yidhi markaa sacd bn abi waqaas athuluth ka war saddex meelood markii loo qaybiyo hal meel ma sadaqaysan karaa wathuluthu kabiir uma qaala athuluth wathuluthu kabiir uludku waa weyn yahay uu yihi nabigu salى اllahu alayhi wasalam ow amase kaiirun ama uludku waaba badan yahay isagaaba badanba inaka adiga antadara warahataka dadka ku dhaxlaya inaad ka tagto aqniyaaa xaalihin iyagoo hanti haysta ayaa khayrun kaaga khayr badan min an tadarahum dadka ku dhaxlaya inaad ka tagto caalatan iyagoo sabool ah oo fuqarahan waxba haysan yatakafafuuna الnaasa dadka gacmaha u hoorsanaya dadka ku dhexlayay inaad ka tagto iyagoo dadka gacmaha u hoorsanaya waxaa kaaga fiican hanti inaad uga dhimato hanti inaad uga geeriyooto marka xadiiskaasi wuxuuna tusinayaa uludka in la ogol yahay saddex meelood hal meel in la ogol yahay laakiin nasiib wanaag sacd bni abi waqaas xanuunkaas uu ka kacay saxaabiga xanuunkaas uu ka kacay oo kuma uusan geeriyoono waaba saxaabigii hogaaminayay dagaalkii qaadisiya dagaalkii weynaa ee qaadisiya saxaabigii hogaaminayay soddon sano ka badan uu noolaa xanuunkaas ka bacdi soddon sano ka badan ayuu noolaaday xanuunkan dagaalkii qaadisiyu hogaam waa ninkii furus jebiyey dowladdii furus oo dabka caabudi jirtay ee muslimiinta in badan dagaalka ku hayn jirtay ninkii jebiyey uu ahaa oo dagaallo badan ku jebiyey sacd bn abi waqaas walmariidu qofkii xanuunsanaya isagana waa la xayiri mariidkaasoo almakhuufu calayhi lmowtu geerida looga baqayo fii maa qadar ayaa laga xayiraa qadarkaasoo saada cala huluثi saddex meelood ka siyaaday waalcabdu addoonkii isagana waa la xayiri alladii addoonkaasoo lam yu-dan lahu fi tijaarati ganacsigii aan loo idmin addoonka haddii uu yahay addoon sayidkii addoonsanayay hadduusan ganacsiga u fasixin oo uusan dhihinin maalka ganacsi noogu samee nin sidaas tijaaro iyo maalkii ganacsi loogu fasaxay sayidkiisu hadduusan ahayn isagana kuma tasarufi karo beec iyo shiro iyo sadaqo iyo hibe iyo midna ma samayn karo ama hadduu sayidkiisu u fasaxo uu yidhaha xoolahan ganacsi noogu soo samee ee beecuu samayn karaa shiruu samayn karaa maantao dhan waxbuu dad deymin karaa ruuxii maaragtaahay tasarufkiisii loo fasaxay wuxuu samayn jiray u kaluu samayn karaa hadduu sayidkiisu u ogolaado ganacsiga uu ogolaado laakiin sayidkiisu hadduusan ganacsi u ogolaanin wax tasarufa oo xoolaha uu ku samayn karaahi ma jiraan wa tasarufu sabiyi wa tasarufu sabiyi marka sheekha markuu noo soo sheegay lixdii qaybood oo xayiraadda lagu soo rogayay aلsabiyu wاlmajnuunu wاlsafiihu wاlmuflisu wاlmariidu wاlcabdu اladii lam yu-dan lahu fi tijaara lixdaas qaybood oo xoolahoodii laga xayirayo yacni maalka laga xayirayo ganacsiga markuu noo soo sheegay sheekhu haddana wuxuu gudageli bal qaabka looga xayirayo wa tasarufu sabiyi saqiirka tasarufkiisii fii maalihi maalkiisa inuu ku tasarufo wاlmajnuuni kii waalnay tasarufkiisii fii maalihi isaguna maalkiisa uu ku tasarufo wasafiihi kii safiih ahayoo dhimanaa oo isagana xoolihiisa badraaminayay xaaraan iyo karaahiye iyo waxyaalaha xoolihiisa ku iibinayay kaas isagana tasarufkoodii hayru saxiixin mid saxa keyrkood wey sax ma aha mana ansaxayo saddexdaas tasarufkoodu sax ma aha hadday beec sameeyaan hadday shiro sameeyaan haddii ay sadaqo sameeyaan hadday hibo sameeyaan wax ka ansaxayaan ma jiraan saddexdaa tasarufka ay samaynayaan falaa yasixu minhum bayc walaa shiraa walaa hibatun walaa sadaqa wax ka ansaxayaa way ihaatee ma jiraan watasarufu sabiyi saqiirka tasarufkiisii iyo walmajnuuni kii waalla iyo wasafiihi kii caqli dhimanaa tasarufkiisii hayru saxiix ma ansaxayaan imisaa laakiin maanta dad sufahaa ah oo wax iska iibsanaya oo haddii sharci uu jiri lahaa iyo qaadi uu jiri lahaa awood leh laga xayiri lahaa xoolahoodii oo xayiraad lagu soo rogi lahaa walidaalika waxaa iska badan nooca fiqigu u yaqaano asafiihu اlmuhmal ayaa iska badan fiqiga wuxuu u yaqaanaa noocaas oo kale asafiihu اlmuhmal safiih la sii daayo oo bulshada lagu sii daayo yacni wax xayiraya ma jiraan dowlad xoog leh oo sharciga ku camal falaysa hadday jirto hantidiisao dhan inta laga xayiro ayaa waxaa la dhihi lahaa waxna ma soo iibsan kartid cid wax kama iibin kartid ma sadaqaysan kartid ma hibayn kartid tabarucaad ma samayn kartid waa la joojin lahaa hebelaa ku biilayaa la dhihi lahaa xoolahaagii hebelaa lagugu dhiibay xoolahaagii hebel ayaa lagugu dhiibay marka hadda waxaa badan asafiihu lmuhmal cid xayaraysaa ma jira isagoo sigaarkii cabaya oo jaadkii cunaya ayuu haddana wax walba samaynaya maraakiib iska soo degsanahaya maraakiib uu iska soo degsanahayaa wax xayirayaa dowlad xoogla hadday jirto oo sharciga dhaqan gelinaysa dadkan xayraadaa lagu soo rogi lahaa qof walba oo maalkiisa si baatila ama si sharcigu uusan ogoleyn ugu badraamaya sharci islaamiya hadduu jiri lahaa gacantaa laga qaban lahaa hantidiisana waa laga beeli lahaa dhar hadduu u baahdo haddii beel uu u baahdo hadduu yacni xanuunsado oo laga waa laga daaweynayo hataa dhakhtar marka la geynayo waana isaga intuu lacag uu qaato dhakhtarkii ma aaday laannu ninkani waa batraan waxaa laga yaabaa daawadii toban dollar joogtay haddii la yidhaaho labaatan dollar iska keen ama soddon iska keen ma xisaabtamayo iska dhiiba nin noocaas oo kalaa way oo hantidii iyo maalkiiba aan ilaalinaynin laakiin maanta yaa xayiraya asufahaau lmuhmala sufahada muhmalada maanta yaa xayiraya maadaama sharci islaamiya oo lagu dhaqmayo la tadbiiqinayo uusan jirin wa tasarufu lmuflisi ruuxii mufliska ahaa oo daynaabay tasarufkiisii yasixu tasarufkaasi waa ansixi fii dimatihi qoortiisa iyo ballankiisu ku ansixi hadduu asagu wax soo daynsado qoortiisaa lagu leeyay duuna acyaani maalihi maalkiisa ashyaadiisa ashyaadaas ka sokay ashyaada maalkiisa waxba kuma iibsan karo waxba kuma soo gadan karo laakiin dayn haa waxbaa soo daynsan kara yani ulajeedada sheekha masaladan uu ka leeyahay waxaa weeye qofka mufliska waanu soo qaadanay muflis ulajeedada laga leeyahay mufliska waa kii ahaa alladii irtakabat diin walaa yafi maaluhu bidaynihi waa nin maalkiisii iyo deynkii lagu lahaa deynku uu batay qofkaa isagu tasarufkiisa isagana lama ogola xoolihiisii inuu iibiyo sadaqaysto ku tasarufo lama ogola hadduu lacalla uu tasaruf uu samaynayo daynuu wax ku soo qaadan karaa fii dimati maxaa loola jeedaa yacni dayn dayn waa soo qaadan karaa oo maalan intuu dhar oo kale dukaan dhar oo kale intuu tago wuu dhihi karaa macwiistani waa imisa waa labaatan dollar meel iigu qor buugga io geli waa loo ogolya buugga io geli waa loo ogolya laakiin acyaanta maalka maalka acyaanta waxaa loola jeedaa lacagta iyo caadiya inuu kaash sameeyo oo lacag caadiya uu kaasho lama ogolo laakiin dayn waa loo ogolya wa tasarufu اlmariidi ruuxii xanuunsanayay oo xanuunadii khatartaa qeyb ka mida ay ku dhaceen tasarufkiisii fii maa shay qadarna uu ku tasarufo qadarkaasoo zaada ka batay cala huluثi saddex meelood wax ka badan hadduu ku tasarufayo mowquufun tasarufkaas waxaa lagu istaajiyey calaa ijaazati اlwarahati dadka isaga dhaxlaya ogolaashadoodii ayaa lagu istaajiyey min bacdihi isaga gadaashiisana ay ogolaadaan ayaa lagu istaajiyey yani halkan sheekh wuxuu uga hadlay qofkii xanuunsanaya waxaan soo marnay hantidiisa saddex meelood markii loo qaybiyo hal meelaa loo ogolya inuu ku tasarufo labada qaybood oo kalena waa laga xayiri ayaan soo marnay sheekh marka wuxuu noo sheegay habka loo xayirayo habka loo xayirayo qofka mariidka ah ee xanuunsanaya wuxuu leeyahay sheekhu qofka xanuunsanaya hadduu ku tasarufo thuluth wax ka badan saddex meelood wax ka badan hantidiisii hadduu sadaqaysto uu qof u dardaarmo uu yidhaha qofkaa hala siiyo markaan geeriyoodo kabacdi hantideeda hala siiyo oo saddex meelood wax ka badan uu dardaarmay mowquufun waxaa lagu istaajinaa calaa ijaazati alwarahati dadkii isaga dhexlayay ogolaashadooda ilaa iyaga xaqa iska leh min bacdihi isaga gadaashiisana ay ogolaadaan ay min bacdi mowtihi markuu geeriyoodo kabacdi dad wax u dardaarmay dad uu yidhi haddaan dhinto waxaa hala siiyo saddex meelood wax ka badan hadduu yahay waxa uu dardaarmay iyo tasarufka iyo sadaqada uu sameeyo o dhan dadkii dhaxalka wax ku lahaa ayaa waxaa laleeyahay ka warrama aabbihiin xoolahaasuu hebel u dardaarmay xoolahaasuu hebel u sadaqeeyey saddex meeloodna waa ka badan yahay ka warramo xoolaha uu aabbihiin u dardaarmay hadday yidhaahaan ma ogolin annagu xaggee aadaynaa inagu hadday yidhaahaan aabbahen haddii intaasoo xoolaa u dardaarmay oo ulud wax ka badan u dardaarmay inagu maxaan ku noolaanaynaa waa diidna hadday yidhaahaan waa siday u diideen hadday yidhaaheen aabbaheen wixii isagu uu dardaarmay iyo wixii uu sadaqaystana hadal daba dhigi mayno hadday yidhaahaanna waa saxiix wixii sadaqo u bixiyey iyo wixii uu dardaarmo o dhan saxiix wa tasarufu alcabdi addoonka tasarufkiisiina yakuunu tasarufkaasi wuxuu ahaadaa fii dimatihi qoortiisuu ahaadaa dimadiisa iyo qoortiisa iyo ballankiisuu ku tasarufi yutbacu waa loo raacdaa xaqi bihi bilcabdi addoonkaa xaqii loo raacda ama yutbacu damiirka addoonka u celi yutbacu huwa addoonkii waa la raacaa bihi bilxaqi xaqii uu daynsaday waa loo raacay bacda cidqihi addoonka xoroobidiisii ka bacdi ayaa loo raacana wixii xuquuqaho uu daynsaday wayasaarihina way ku daraan kutubta waaweyne fiqiga wayasaarihi markuu intuu xoroobo oo hanti helo oo hanti yeesho ayaa wixii daynahaa laga gudsanaa hore waxaan usoo marnay addoonka aan ganacsiga sayidkiisu uusan u fasixin in tasaruf aan loo ogolayn inaan soo qaadan sheekhu marka wuxuu leeyahay addoonku aan ganacsiga sayidkiisu uusan u ogolaanin wuu tasarufi karaa dayn dayn wuu soo qaadan karaa intuu dayn soo qaato war buugga ii geli xoolahaasna intaas isii buuggana ii geli wuu dhihi karaa qofkii marka addoonkaas wax daymiyey goormuu daynkiisa ka gudsana ilaa ninkani hanti maba haysto waaba addoon wuxuu heloo dhanna sayidkaa iskale xataa hadduu wax soo shaqaysto dhididkiisa iyo wixii uu soo shaqaysto wixii sayidku uga ogolaado mahani inta kale sayidkaa iska qaadanay waa xoolo oo kale xoolo laleeyahay marka ninkii miskiinka ahay wax laga deynsaday addoonkuna uu wax ka deynsaday xagge u raacana deynkiisii wuxuu ku leeyahay sharcigu yutbacu bihi bacda cidqih markuu xorooba allah ku gaarsiiyaa laleeyahay bacda cidqihi waxaa kaloo meesha ugu jirto fuqahadu ay ku daraan wa bacda yasaarihi markuu xoroobo uu hanti yeesho allah ku gaarsiiyo marka horeba waxaa laleeyahay isaga addoon sharcigu uusan tasaruf u lahayn horta maxaad wax u deymisay markii horeba markii horeba maxaad wax u deymisay adaa dhibkan isku geystay nin addoona wax milkii aan lahayn oo wax hantiya aan hayd lahayn sharciguna uu yihi wixii daynahoo lagu yeesho markuu xiroobo oo hanti yeesho kabacdiyaa laga gudsanaa sharcigu uu yihi maxaa kugu watay dhibka adigaa isgeliyey dhibka adigaa isgeliyey ayaa laleeyahay leanna waxaa weeye yajib cala annaasi ibticaadu tasarufi alcadiid waa dadka waxaa waajib sharcigu uga dhigay inaysanba ku tasarufinba addoommada aysan waxba deymin ay ka fogaadaan si xoolahooda ay u ilaashadaan ama haddaad adigu addoon wax deymisay adigaa dhibka isgeliyey inaad ka fiirsatay ahayd markii hore faslun fii axkaami sulxi sulaxa iyo heshiiska axkaamtiisii ayuu u fasal yahay sheekha halkan wuxuu uga hadli xuquuq haddii laysku qabsado iyo haddii sulx laga galo xuquuqda sulxaasi inuu bannaan yahay wayasixu waxaa ansaxaya asulxu sulxii heshiiskii waa ansixi sulxa waxaa la yidhaha caqdun yaxsulu bihi qadcu lmunaasacati wاlkhusuumati caqdun waa heshiis in la galo yaxsulu bihi heshiiskaas uu ku xasilayo qadcu lmunaasaca muranka iyo dooda in la jaro oo muranka iyo dooda la dhammaystiro kaasa waxaa la yidhaha sulx ayaa la yidhaha wayasixu sulxu sulxu heshiisku waa ansixi maca aliqraari qiritaanka micigeeda ayuu ansixi bilmudacaa bihi wixii la sheeganaya hadduu qofku qirsan yahay waa saxiix in lala sulaxtamo fi lamwaali hantida dhexdeeda ayaa sulxu ku ansaxaa matalan sulxa macnihiisa tusaale ahaan qofkani qofkan wuxuu ka haystaa dhul boosuu ka haystaa wuxuu leeyahy warniyo booskayga isii dood dheer dood dheer iyo muran dheer ka bacdi waa qirtay oo wuxuu leeyahay dhulkaas niyo adigaa iska leh dhulka aan haysto adigaa iska leh laakiin igala sulaxtamo maadaama booska anugu muddo aan gacanta ku hayay bal aan sulaxtano waxay ku sulaxtamayaan marka qaybaha sulxu u qaybsamo oo dhammaantood ayaa u bannaan waxay ku sulaxtamayaan ibraa iyo mucaawado inta way bannaantay yacni tusaale ahaan inuu yidhaaho booskii qayb ka mida qaado inta kalena igu soo wareeji waa u bannaan yahay sharcigu uu bannaan yahay sulaxa nooca in la sameeyo ama inuu yidhaaho tusaale ahaan war booskii waan kuu qirsanahaye laakiin booskii muddaan anigu deganaa meeshiina waan la qabsadaye lacagaan ku siinahay booskana iiga tag oo ii daa booskayda iyadana way bannaantay hadduu lacag isagana uu sii yidhah lacagaan ku siinahayaa booska ii daa oo aan deganaado way bannaan tahay iyadana wayasixu sulxu sulxi waa ansixi maca aliqraari qiridda micigeeda ayuu ansixi maca aliqraari la yidhi maxaa baxay hadduusan qirsanayn hadduu muran iyo dacwo la soo taagan yahay oo uu leeyahay booskan adigu mabalihidba ade maxaa la sulaxtamaama marka waaguu qirto allahna gaarsiiyo hadduu dacwoiy muran la soo taagan yahay sulx ma ansaxay fi lamwaali xoolaha dhexdooda ayaa sulxu ku ansixi wamaa ayo ladii kiina waa ku ansixi afdaa huwa maagu gaarsiiya ilayha ila alamwaali wixii maal gaarsiiya yacni aakhirkiisa sabab u noqda in maal lagu kala bedesho isagu maal ma ahan laakiin maala lagu kala bedelan karaa muxuu yahay noocaasi noocaasi waa qisaaska maalan qofkani wuxuu kaa dilay waalidkaa uu dilay ama walaalkaa uu dilay waana qirsan yahay wuxuu leeyahy gacan ku dhigi lanahay waalidka anigaa kaa dilay laakiin hadda neho intaad idili lahayd oo qoorta aad iga goyn lahayd ilaa qisaas waad igu leedahay hanti aan ku siinaha ila sulaxta hanti ayaan ku siina ila sulaxta waa saxiix wixii raalli la ysaga yahay oo sulaxaas noocaas oo kale ah saxiix wey marka qisaaskii isagu maal ma aha laakiin waa wax maal isagana bediil u noqda oo maala lagu kala bedeshaa leanna waxaa weeye diya bedelkiisa noqonaysa qisaas haddii la cafiyo oo qofku uu diyo ku celiyo diyadii qisaaska lagu cafiyey waa maal marka qisaaska maala ka dhashay naftiisa maala ka dhalanaya maalkuna waa diyo diya ka dhasha wa huwa sulxu nawcaani laba nooco wey sulxa laba qaybood ayuu u qeybsadaa ibraa-un beryeelid iyo wa mucaawadatun bedel qaadasho sulxa labadaas nooc u qeybsadaa sulxu libraa iyo sulxu lmucaawada sulxu libraa waxa weeye sulx beryeelid oo beryeelidda waxaa loola jeedaa yani xaqii qeyb ka mida in laga cafiyo maalan ninkan wuxuu ku lahaa lacag kun dollaru ku lahaa dood dheer ka bacdi waa qirtay oo wuxuu yihi kunkii waa kuu qirsanahay laakiin aan sulaxtana maxaan ku sulaxtabayna wuxuu leeyahy qayb iyo cafi qaybna waa ku siinaha waayo laba boqol oo dollar oo kuu cafiyee waa kaa beryeela laba boqol iyo sideed boqol iyo si saasay ku sulaxtameen sulaxa noocaas maxaa la yidhaha ibraa liannahu qeyb xuquuqdiisii ka mida ayuu cafiyey xaqii qeyb ka mid ah ayuu ka beryeelay wa mucaawadatun wa sulxu mucaawada bedel qaadashada sulaxeedii wey sulxulmucaawada waa sulx shaygii qofka lagu lahaa xuquuqdii lagu lahaa ayuu wuxuu leeyahay wax iiga bedelo sulxulmucaawada la yidhaha isaguna noocaas waa bannaan yahay nooca in loo sulaxtamo tusaale ahaan qofkani wuxuu ku lahaa boosuu ku leeyahay boosuu ka haystay dood dheer ka bacdi booskii waa u qiray wuxuu yihi booskan adigaa iskale waa kuu qirsanahay laakiin sulax aan galno wuxuu yidhi maxaan ku sulaxtamaynaa wuxuu yidhi booskaas gaarigayga u qaada gaarigan ku siin oo booskii oo kale ahayd gaarigaygaas qaado booskana iidaa waa saxiix wey maxaa la yidhaha sulaxaa sulxul mucaawada leanna waxbay kala bedesheen waxay la mid yihiin laba qof oo wax kala iibsaday camal laba qofoo wax kala iibsaday u eg yihiin nidaamkooda markii la fiiriyo oo kanina waxay la mid tahay isagoo yidhi booskii waxaan kaaga iibiyey gaariganaan kaaga iibsaday saasay la mid tahay axkaamu lbeyca ku baraarsanaya marka sulxulmucaawadada axkaamtii beyca oo kale ayaa gelaysa faalibraau sulaxa beryeelidda la yidhaahdo iqtisaaruhu shaksiga gaabsashadiisii wey min xaqihi min bacdi xaqihi xaqiisa qeyb ka mida inuu iska daayo calaa bacdihi bacdi alxaqi xaqii qeyb ka midana uu ku gaabsado kaasa waxaa la yidhaha sulx ilibraa waa tii hadda aanu soo miaalinaynay oo kunkii dollar ku lahaa waa inuu yidhaha laba boqol qaado siddeed boqolna isi marka xaqiisii qeybuu ka tegey qeybuu ku gaabsaday siddeed boqoluu qaatay laba boqolna waa ka tegey sulxu libraa walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu tacliiqu sulxi sulxa ku xidhidiisu ma banaana calaa shardin lagu xiro sulxa in shardi lagu xiro ma banaana oo maalan uu yidhaaho idaa jaaa fulaanu faqad saalaxtuka hebel bishardi markuu yimaado ayaan kula sulaxtamahay maxaa ku xiray hebel imaatinkiisa ama wuxuu yidhi idaa jaaa ramadaanu faqad saalaxtuka ramadaan markuu yimaado ayaan kula sulaxtamahay maxaa bil ku xiray qofkan xuquuqdiisii wax shardi ah ma banaano mana ansaxayo in sulxa lagu xiro wاlmucaawadatu wa sulxu lmucaawada sulxa la yidhaaho sulxa bedel qaadashadana cuduuluhu shaksiga leexashadiisii wey can xaqihi xaqiisii uu ka leexdo ilaa gayrihi gayri xaqihi xaqiisii wax aan ahayn inuu u leexda la yidhaho sulxu lmucaawada waa tii haddaanu ku miaalinaynay oo wuxuu leeyahay booskii waan kuu ogola laakiin gaarigaasaan ku siinahayaa booska iidda sulxulmucaawada layidhaha cuduuluhu shaksiga leexashadiisii wey can xaqihi xaqiisi uu ka leexday oo ilaa gayrihi gayri xaqihi xaqiisii gayrkiisa u leexday maalan booskiisiiyuu ka leexday gaariyuu u leexday xaggiisii gaariyuu qaatay booskiina waa ka tegay mucaawada layidhaha wayajri calayhi calaa sulxi lmucaawada sulxan wax kala bedel qaadashada waxaa dushiisa ku soconaya xukmu lbeyca ku dureersanaya axkaamtii beyca xukumkii beyca ayaa ku dureersanaya xukmulbeyc maxaa lagala jeedaa waa axkaamtii aanu soo marnay ka raddi bilcayb hadduu gaarigii ceeb ku arko inuu iska soo radiyi karo maalan booskii wuxuu yidhi warniba booskan iidaa gaarigayga u qaado gaarigayga u qaado uu yidhi gaarigii markuu fiiriyey oo gaarigii uu isiri ku soco waaba gaari aan fiicnaynba oo si fiican ba aan u soconaynin waa gaari matoorkiisii ciladaysan yahay uu u qariyey muxuu dhihi karaa marka sidii beeca looga laaban jiray oo khiyaarushardigii ama khiyaarulcaybkii khiyaarulcaybkii geli jiray beeca ayaa isagana gelaya gaariga hadduu ceeb ku arko wuxuu dhihi karaa sulxii oo dhanba waa ka baxay lan ceebaa jiimid ceeb qadiima ayaa gaarigii ku yimid ayuu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah axkaamtii beeca oo sulxulmucaawada gelaysa cadamu tasarufi qabla alqabdi gaarigii uu ku sulaxtamay inuusan ku tasarufi karin isagoon gaarigii gacanta ku dhigin yacni ma iibsan karo gaarigii gaarigii isagoon qibdoon qof kale kama sii iibin karo leanna axkaamtii beecu sidaasay ahayd shay aadan gacanta ku dhigin beeciisu kuma banaanaan jira marka sulxa noocan la yidhaaho sulxulmucaawada waxaa ku dureersanaya axkaamtii beeca dhammaan axkaamtii beeca dhammaanaa ku dureersanaya wayajuusu lilinsaani ruuxa bini aadamka waxaa u bannaan an yushrica inuu la baxo rawshanan garab inuu la baxo min beytihi gurigiisa inuu garab ka bixiyo garab dhismo ah dhismo garaba inuu gurigiisa uu ka bixiyo ayaa u bannaan fii dariiqin fii hawaa'i dariiqin dariiqa hawadiisa waa hawada meesha sare oo waddada waddada dusheeda uu qoray oo kale sidaas ugu soo bixin karaa intuu gurigiisa ka soo bixiyo qoraw dariiqaasoo naafidin ee soconayo fulaya dariiqu hadduu yahay dariiq oo fulayo soconayo ilaa laamigii gelaya hadduu yahay oo waddo weyn ay tahay wuxuu sharcigu uu xaq u siiyey inuu garab kula soo bixi karo garabkaas waxaa kaloo la mida masharaafta maalan masharaaf guriga biyihii bannaanka u saarta masharaaftaas ayuu gurigiisa intuu ka soo bixiyo oo dhinaca dariiqa masharaaftii usoo bixin karaa dhinaca dariiqa ayuu masharaaftii usoo bixin karaa marka masharaaftii maxay ku beegan tahay dariiqii naafidka ahaa waddadii weyneedu fulaysay hawadeedii hawadeedii waa hawadii saroo kor u qaadaha kor u qaada way bannaan tahay baxaysu makaanay u bannaan tahay laa yatadararu lmaaru qofkii marayay bihi bidariiqi dariiqa qofkii maraya uusan ku dhibtoonayn laakiin waxaa shardiya qofkii waddada marayay waa inuusan ku dhibtoonayn amaa haddii garabkii uu gurigiisa ka soo bixiyey ama dhisme ha noqdo ama masharaaf biyaha tuuraysa ha noqdo wixii gurigiisa uu ka soo bixiyoo hawada dariiqa uu ku soo bixiyey hadduu hoos u dhigo oo gaarigii waddada marayaba uu taabanayo ama uu celinayo ma bannaano taas ma bannaano dembi wey dembiyu galayaa laleeyahay xuquuq mushtaraga oo bini aadamku ay isla leeyihiin ayuu si gaara oo weliba dhib keenayso ugu tasarufay si gaara oo weliba dhib keenayso ugu tasarufay oo bini aadamkii ay ku dhibtoonayaan waddada maraya laakiin hadduu masharaaftii kor u qaado oo dariiqii kor uu ugu qaado oo neef geelow hadduu waddada marayo uusan ku dhibtoonaynin gaari xamuul sida hadduu waddada marayo uusan ku dhibtoonaynin uusan gaaraynin waa saxiix loo ogolya wayajuusu lilinsaani ruuxa bini aadamka waxaa u bannaan an yushrica rawshan garab inuu la bixiyo fii dariiqin fii hawaa'i dariiqin waddada hawadeeda uu ku bixiyo dariiqaasoo naafidin ee fulayo bixaysu makaanna uu bixiyo laa yatadararu lmaaru qofka maraya uusan ku dhibtoonaynin bihi bidariiqi dariiqa qofka maraya uusan ku dhibtoonaynin walaa yajuusu ma bannaana fi darbi ay fi dariiqi derbiga macnaha logala jeedo hadda jidaar ma aha derbi annaga af soomaliya waxaan u naqaan derbigan caadiga ah jidaar ka dhisan oo naqaan lagalama jeedo derbi waxaa lagala jeedaa bimacnaa addariiqu hayru naafid derbiga luqa ahaan waxaa la yidhaha addariiqu hayru naafidi waddadu haddii aysan waddo yacni fulaysa oo ilaa laamiga gelaysa haddaysan ahaynoo waddo yar ay tahay oo meel ka soo xirmaysa meelay ka bilaabataa meel kalena way ku xirmi waddo fulayso ilaa laamiga ku dhacaysa ma aha waddada noocaasa waxaa la yidhaha adderbi yaa la yidhaha derbi walaa yajuusu ma bannaana fi derbi waddadii yarayd waa wadda yarayda waddo yaroo aan fulayn oo aan ilaa laamiga u fulayn wadda yaraydaas dhexdeeda kuma bannaana waddadaasoo almushtaraki ee shirkada lagu yahay kuma bannaana ishraacu rawshan way faacilku walaa yajuusu ishraacu rawshan garabkii ama masharaaftii in la bixiyo ma bannaana fi derbi wadda yaray dhexdeeda kuma bannaana derbigaasoo almushtaraki ee shirkada lagu ahaa ilaa biidni shurakaa'i dadka shirkada ku ah idankooda maahana waddadu haddii tahay wadda yaray maalan dhowr guri oo iska soo horjeeda dhowr guri oo iska soo horjeeda ayaa dhexdooda waxaa mara dariiq yar dariiqaasina dariiq weyn oo ilaa laamiga ku tegaya maaha waa dariiq meel kasoo xirmaya wey dariiq meel kasoo xirmaya wey marka qof noocaasa oo deegaankaas iyo guryahaas guri ka mida iskale inuu marka garab soo bixiyo oo masharaaf waddadii yareed oo aan baf weyneyn oo ilaa laamiga aan gaarayn inuu masharaaf ku soo bixiyo ma bannaana isagoon qoysaska kale aan ka fasax qaadan qoysaska marka maxaa lagala jeedaa dariiqa yaa shirka ku ah horta wadda yaray middan la leeyahay derbiga mushtaraga yaa shirka ku ah waxaa shirka ku ah inta albaabkooda uu ku soo jeedo bis laakiin qofka albaabkiisu uu dariiq kale kusii jeedo shaqo kuma laha middan dadka laga fasax qaadanayo oo laga idan qaadanayo waa dadka albaabkoodu uu dariiqan saa ugu soo jeedo dadkaasaa la leeyahay masharaaf markii waddada lagu soo bixinayo oo kale waddadaa yar oon sii soconaynin oo meel ku go-eysa hebelow ma ogoshahay amay ku dhibi masharaafta yartaa lana waxaa dhici karta masharaafta meel inay ka qodaysaa dhici karta si uu dhibtoonay waxaa dhici karta biyo inay kusoo shubayso oo guryaha ay maaragta dhibaataynaysaa dhici karta ilaa waddadii waddo weyn ma aha waa inuu ka fasax qaato marka kuwa kale kuwa laga fasax qaadanayana waa kuwa guryahoodu ay kusoo jeedaan waddadaas laakiin qofka gurigiisu uu xagga usii jeedo waddadan shaqo kuma laha mana lagala hadlayo lagalama hadlayo wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu albaabi albaab horumarintiisii ayaa bannaan ilaa ra'si derbi albaab in loo furo dhinaca waddadii waddayaraydii ayaa weliba laga hadlay waddayaray meesha ay ka soo bilaabanaysa waddadu albaab waa u furan karaa fi derbi waddayaray dhexdeedii albaab uu u hormarin karaa derbigaasoo almushtaraka ee shirkada lagu ahaa masalada meesha uu sheekhu ka hadlayo waxaa weeye dadkii yaraa ee meesha isla deganaa oo guryahoodu isku soo jeeday oo dariiqii yaraay uu dhex marayay qofkii ma samayn karaa albaab inuu furto albaabkii hore oo uu u furnaa ma aha albaab cusub uu rabaa inuu furto albaabkaas cusubna wuxuu ka furanayaa dhinacii waddadu ay ka soo bilaawmaysay aakhirka waddadii maa dhinacii waddadu ay kasoo bilaawmaysay uu albaab cusub uu rabaa inuu ka furto waa u bannaan tahay laakiin maxaa shardi ah idaa sada albaab alqadiim albaabkii hore waa inuu iska xiro albaabkii hore waa inuu xiro maxay laba albaab xaq uma yeelanayo laba albaab maxay keeni xuquuqdeed maxay keeni kana inuu gooni waddadiina xaq ku yeesho dhinacanna waddadii xaq uu uga yeesho waddadiina waa waddo yar oon ilaa laamiga gaarin oo ciriida ah marka haddii uu albaabkii hore uu xiro albaab wuu ka furan karaa meesha waddadu ay kasoo bilaamayso u jeedinaya albaab cusub tii hore haddii uu xiro walaa yajuusu ma bannaana ta'khiiruhu ta'khiiru lbaabi albaabka gadaalmarintiisu ma bannaana ilaa jihati aakhiri derbi ta'khiiru lbaab maxaa loola jeedaa ilaa jihati aakhiri derbi meeshii waddadu ay ku dhammaanaysay oo waddadu ay u furnayd oo xagga ay usii soconaysay dhinacaas albaab kama furan karo ilaa biidni shurakaa dadkii waddada shirkada kula ahaa idankoodii mooye markii hore waxay ahayd waddadu meeshay ka soo bilaawmaysay ayuu albaab cusub ka furanaya taas waxaa la yidhi waa u bannaan tahay albaabkiisii hore oo qadiimka ahaa hadduu iska xiray tanna waxaa weeye dhinacaas oo waddadu ay kasoo bilaawmayso albaab uma furanaye dhinaca waddadu ay u weyn tahay oo waddadu ay u socoto dhinacaasuu albaab cusub uu ka furana ma bannaana ilaa biidni shurakaa dadkii albaabadoodu waddada ay kusoo jeedeen waa inay u ogolaadaan leanno dhinacaas isagu ma dhinacaas gurigiisu dhinacaasuu xaq ku leeyahay laakiin gadaal xaq kuma laha inuu ka furto yacni albaab cusub xaq kuma laha isagu haddaysan iyagu aysan u fasixin hadday iyagu u fasaxaanna saxiix u allah subxaana wa tacaala